dowladda federaalka ah faragelin maamulka galmudug ay ku hayso madaxweynuhuna wuu sheegay aniga qoraalkii aan soo saaro xaafiskayga ka soo baxana waa aan ku sheegay waxaana uga qasdeynaa dowladda federaalka wasiirka arrimaha guduhu waraaqdii uu soo saaray ee uu ku tilmaamay in heshiiskii lagu soo galay jabuuti aan waxba ka jirin uuna haddeertaan heshiis cusub la galo lana joojiyo kii hore waraaqda uu ku tilmaamay joojintaas inuu socdo uu ku diidan yahay habsami u socodkiisana galmudug dadkii wada dhistay oo madaxdooda ah ay hagahayaan meel fiicanna uu marahayo taa ayaa looga jawaabay marka falagelin qaawan bay ahayd waraaq aan laga wada gashan inuu inta soo qoro oo uu yidhaahdo shirweynaan ku baaqahayaaho looh la yimaado waa gartay war saxaafadeedkiinan haatan waxaad ku sheegteen in dowladda federaalka ee faragelin idinku samaysay dowladdu waxay ku baaqday in kulan uu dhici doono ma ka qayb gelaysaan shirkaasi wadahadalka oo qayb ma ka noqonaysaan dowladda federaalka wasiirka matalahaya wuxuuna yidhi shir hay isugu yimaadeen bisha soddonkeeda maamulka ahlu sunna iyo maamulka galmudug lagu dhexdhexaadinayo haddii madaxweynihii galmudug taagan yahay oo u taagan yahay adeegii anigoo hogaaminahaya dankii kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenaha war wax khilaafu ma jiraan dowladduna ay leedahay khilaafaa jira meesha khilaafka laga horina idinkuba waa fahmi kartaan marka anagu khilaafba nagama dhexeeya maha dowladduna wacdaaba dhinaci kale laakiin way hadleen oo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa isku dhinac oo dhankoodina way hadleen waadna iska soo horjeedaan sida hadda muuqata adinka iyo madaxweynahana dhinac ayaa tihiin marka maxaad ku diidaysaan wadahadalla in laidin furo haddii adinka aada heshiin weyseen saaro heshiiskii lagu soo galay jabuuti laguna saxiixay saxiixiskii labaad caasimada muqdisho ayaa wuxuu dhigahayay inta ka dhiman dhammaystirka maamulka galmudug oo la miday magaca lagu mideeyey galmudugta cusub ha lagu dhamaystiro caasimada galmudug oo dhuusamareeb dhamaystirkiisiina wuxuu ka socdaa caasimada dhuusamareeb oo ka socdaa waxa alla wixii ka dhimanna halkaasaa lagu dhamaystirahayaa wax alla wixii galmudug dhexdeedana galmudug ayadaa xalisanaysa ciddii ay u baahatana iyadaa taqaana inay wacato waxaan aada iyo aada u fadili lahaa oo uguna boorinahayaa dowladda federaalka inaan ugu gacan siido horumarka galmudug muwaafaqada galmudug midnimada galmudug galmudug horumarkeeda ay hormartay oo iyadoon dowladdii federaalkaad la socon iyadoon beesha caalamku la socon oo aysa dhexdhexaadinaya inay howlaheedii dhammaysteen marka galmudug dhexdeeda lagu dhamaynaya wax alla wixii yaroo wax tabanahaya dhexdeeda lagu dhamaynaya waxaa jirto in heshiiskaasi aad farafarayn ku samayseen adinka dhankiina sida la sheegay adiga dhinacaaga ahlu sunno iyo dhinaca madaxweynaha oo iswato muddo kororsi madaxweynaha uu raadinayo oo uu rabo dastuurkii wax laga bedelay qodobadii heshiiskaasi jabuuti wax badan aanan laga hirgelinin islamarkaasina la baalmar taasi ma jirtaa wax la baalmaray ma jiraan waxaad ogtahay waxaa lagu heshiiyey in galmudug la mideeyo magaca laga mideeyo waa la midoobay calankeedi baa la mideeyey waxaa la yidhi astaanta ha la mideeyo guddiyaa loo saaray waa la mideeyey dastuurka ha la mideeyo labada dastuur laba maamulo laba dastuur kala laheed dastuurkii qolo walba ha lasoo qaado ha laysu keeno ha la mideeyo hal xaba ha laga soo qaado guddi ayaa loo saaray labadii dhinac ay keensadeen muddo bil ku dhowaad ay ka shaqaynayeen labadii dastuur waxay ka soo saareen iyagoo labadii dastuur hortooda yaalaan dastuurkii dowladda federaalka soomaaliyana isagana sidoo kaleeto ay waafajinhayaan labadii dastuurna aysan waxba ka tegaynin hal bil ayaa uu waxa u fadhiyey guddi labadii maamul ka kooban waa mideeyeen waxaa haddana la mideeyey baarlamaankii ayaa la mideeyey oo hore heshiiska ugu jira in la mideeyo labada baarlamaanoo jirta baarlamaankii jiray ee galmudug iyo baarlamaankii jira oo maamul goboleedka gobolada dhexe labadii baarlamaanna waa la isku daray waxa dhiman oo kaliya waxa weeye golihii fulinta wasiirada arrinta baarlamaanka haddaan wax kaa weydiiye markii hore heshiiska wuxuu ahaa in lixdan xubnood la keeno dhinaca ahlu sunna laakiinse tiradaasi oo laba jibaar oo boqol iyo labaatan adinka aad kusoo darsateen ayaa la sheegay wadatashina dhinaci kale inaan lala sameynin marka inaad wax faramarooqsanaysaan ma ku jirtaa meesha maadaama maamulka aad kusoo biiraysaanna aad rabtaan sidaad rabtaan oo keliya inay wax u socdaan waxa fiicnaaleed qoladii ku jiri lixdan xibnooda ahlu sunna laga rabay inaad weydiido ula noqotaa fiicnaan lahayd heshiisku wuxuu ahaa laba baarlamaan oo isla eg in laysku daro ayuu ahaa labadii baarlamaan oo isla egaana laysku daray oo jiray waayahay ma jirtaa in madaxweyne xaaf uu rabo in muddo kororsi uu sameeyo oo dastuurkan wax looga bedelay oo sidaas uu hadda ku tala jiro oo afar sano dheeri ah arrintaasi ma jirtaa idinkana aad ku waafaqsantihiin ood la rabtaan maamulka galmudug madaxdiisu waxay ilaalinahayaan dastuurkii la ysku daray labada maamul asagoo matalahaya halka dastuurna ahay isagaasna waxa inuu ilaaliyo laga rabo waa baarlamaanka haddii muddo la kordhaa iyo haddii la yaraynahayo intaba baarlamaankai u taallaa